bismi illaahi araxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal ha ka dhowaada qodobadii warkaan hiraabnima idaacadda reediw baydhabahaan shankada orkorona golaha hawadatasha qaranha oo kulankueldhadii arrimaha doorashooyinka dalka wasiirka haweenka xukuumadda federaalk soomaaliya oo kulan dhiiragelin eh laka dhiirageliya ay bilaanta musharaxiinta iyo kaqobatii caasimadda dalka ee muqdisho kiisaska cudurka koronaha ee muqdisho oo sii korori taliska ciidanka hoogga dalka oo ka dhawaagay dagaalo hor leh gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug oo magacaabay guddiga doorashooyinka agalka sare guddiga doorashada agalka sare ee galmudug oo xalay doordii guddoon dowlad akhbaraadka banaanka dhegaystayaal heraabnimaadun reediyo baydhaba senhaitway baan ka door kuroon dowladda etoobiya oo ku gacan sayrtay in wada hadal iyo la furta t b l f iyo diyaarad yelata dowlad oo ku burburtay gobolka muransinya hiraab fayla dhegaystayaal waa hiraabnimo arbaace oo taariikhdana iyo eta sideeda bilo siyeedaad lamada kun labaatiyo kowka hantaasi wahaana qodobadii warkaana hiraabnimo idaacadda reediw baydhabahan sheen ka door kuroonay haddana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan anigoo siciidayana warkantaasi in ku jeediye doona hiraab fayla dhegaystayaal kulan fogaan arge iyo xalay waybayo weeldhadana madahada golaha wadatashiga qaranka waana shir gudoomiyay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa waybalon ku hadlay dardargeliyowka howlaha doorashooyinka dalka kulankan ayaa waybaha ku qayb galay shanta madaxweyne ee maamul goboleedyada dalka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa golaha ankuorbi meelah marhaya xalinta khilaafaadka ku teegan koraa doorashada hogaanka guddiga maamulka doorashada gobolada waqooyi ee somalilan golaha ayaa si buut ah antaagari dadaalada ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ee laka dhammaystiraw dhismaha guddoonka guddiga maamulka doorashooyinka somalilan oo geeka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble use ku wargeliyay in iyo doordan xubnahaas guddisho hogaamiye lahay oo weliba si deg dega wasiirka haweenka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa kulan dhiiragelin waybahiyo la qaadatay musharaxiinta gabdho iyadana kulankaasi qabatay caasimadda dalka ee muqdisho kulankan ayaa antiisu socday waybaha ku qayb galay mas-uuliyiin ku socota dowladda federaalk soomaaliya musharaxiinta gabdho ururada bulshada iyo marta sharaf kale onkoreyntii goobta kulanka waybaa ku hadlay guddoomiyaha ururka haweenka gabale way baana kiiga doonay qaar ku mida musharaxiintii gabdho ee goobta ku sugnaa iyadana oon ka dambeyntii meelaha hadalku jeedii wasiiradda haweenka ee iyo xuquuqul insaanka dowladda federaalk soomaaliya iyagona dhammaantio ammaan iyo bogaadin bahanjeedii madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen
baarlamaanka gabdhaha soomaaliya insha allahu tacaala xaq bay u leeyihiin way istaahilaan dalkanna iyaga ayaa badbaadiyey haddana in loo doorto baarlamaanka waa danta dalka iyo dadka madaxweyne cabdicasiis wuxuu sameeyey taariikhda soomaaliya waxaan hore ugu dhicin wuxuu sameeyey jadwalkii la soo qoray waxaa u horreeya wiilal gabdhuhu dhexday ku jireen midna way dembaysay wuxuu sameeyey gabdhihii dhexda ku jira midna dambaysuu hore soo mariyey labada gabdhood ayadoo la dooranin doorashaba iima dhaceesuu yiri waa arrin aad waa arrin aad in loogu farxo mudan waa arrin ay madaxweynayaasha kale inay ku daydaan mudan ninkii oo gabar sharfay qiimeeyey karaameeyey soo hormariyey kuraastii oo oo gabdhaha u oggolaaday in ay tartamaan gabdho keliya taasaa la dhahaa kootada saxda ah haddii hal gabar ee saddex oo wiil ee la tartanto kaas waxaa is leenahay hadaa xataa haddii aan soo baxno xooggeenna iyo kartideenna iyo aqligeenna aan kusoo dhacsanay maahane taas koota ma aha waxaan jeclahay haddii ay maanta ina iga awood badiso haddaan maanta arko waxaan jeclahay inaan u tanaasulo marka sidaa daraaddeed waxaa la rabaa gabdhaha soomaaliyeed inay iyaku isku maxay haydaanay iyaku isdhiirigeliyaan oo isgu yeedhaan oo iyaku isla tashtaan oo yidhahdaan maanta halkaa kursi baynu ku tartamaynaa maxaynu samaynaa sidaynu muxuu ahaa wax u qabsanaa sidaynu odayadu ugu tegnaa marka ugu horreyso waxaa jira wasaaradda waxay diyaarisay guddi ka shaqaynayo hirgelinta qoodada dumarka oo guddoomiye u ah maryan axmed hilowle wasaaraddu waxay kaloo diyaarisay een gabdho champions ah oo dhammaan gobolada dalka iyo gobolka banaadir ee laga keenay dowlad goboleeda iyo gobolka banaadir aan dhaho gabdhahaas oo muddo ka badan shan bilood kusoo shaqaynaya voluntary oo aan rajaynayno hadda inay insha allah ay ka bilaabaan gobolada shaqo waxaa kaloo jiro center oo ka shaqeeyo keliya doorashooyinka kaasoon ugu talagalnay in dhammaan dowlad goboleedada ay ku yeeshaan xafiisyo kuwaasoo ku saaciidi doono gabdhaha gobolada aaday inay kusoo ribadgareeyaan hadday caqabado la kulmaan Een, waxaan haysanaa marka fursado aad u fara badan oo ah waxaan kaloon haysanaa fursad ah waxa la dhahaayo women situation desk oo ay samaysay booliiska soomaaliya kaasoo loogu talagalay gabadhii amni dara dareento inay iyagana ribood garayso marka connectionkaasaan haysanaa Een, waxaan kaloon rabnaa insha allah inaan gobol gobol aan u tagno goob kasta ay doorashadu ka dhacaysa inaan dul istaagno oo aan tagno anagoo kaashanayno xafiisyada aan ka samaynay goboladaas ugu dambeynta hadalkayga waxaan rabaa inaan u mahadnaqo Een, madaxweyne cabdicasiis oo soo hormariyay liiska gabdhaha oo shantii ugu horeysay laba gabdhood iska soo hormariyey oo weliba lala tartamin gabadh gabadh la tartantay ahaayeen labada gabdhood uun gabdho ku tartamay waa mahadsanya madaxweyne cabdicasiis Een, runtii waa tallaabo bogaadin mudan waxaan rajaynayaa dowlad
gobolada qaar ee dalka sida puntland hirshabelle iyo galmudug iyo weliba gobolka banaadir ayaa weli aan bilowna doorashada baarlamaanka agaalka sare ee u- aan idhaho gobolka banaadir markii anase kureeba maamulada kale ee dhiman ayaa weli aan bilowna doorashadii baarlamaanka agaalka sare ee dowladda federaalk soomaaliya iyadana jubbaland iyo koonfur galbeed agaalka sare qeyb ku mid eh la doorday weli warka hiraabnimo dhegaystayaal ee radio baydhabo ayaa la socotan wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya ayaa faahfaahin weyba ayuu ku biiday kiisaska in ka dambeeyay ee cudurka koronaha weybana muuqatee korankoobkakoy covid tomiyo sagaal tirada labaat iyo afartii saa aan ka dambeeytay lakubaari guud ahaan wadanka covid tomiyo sagaal weybwa bokun afar boqol siyeetiyo saddex qof meelaha guud ahaan wadanka baaritaanka kudib laku helay sagaal iyo todoba qof puntland ayaa laku helay afartiyo sagaal qof meelo gobolka banaadir laku helay afartiyo afar qof koonfur galbeed ayaa laku helay saddex qof meelo maamulka galmudugna laku helay hala qof wayba migol ku ahaa afartiyo sagaal qof wayba bilaan ku ahaa afartiyo siyeed qof meelaha dhimashada ee ya- dadka ku caafimaadi iyo eta guud ahaan wadanka cudurka covid tomiyo sagaal afartan qof meelaha dhimashada guud ee labaatan iyo afarta saal ha dhaafi iyo eta sagaal qof gobolka banaadir todoba qof puntland hal qof somaliland hal qof guud ahaan wadanka yalla ku helay cudurka covid tomiyo sagaal tomiyo shan kun shan boqol sagaal iyo afar qof dadka ku caafimaadi guud ahaan wadanka todoba kun lix boqol soddon iyo saddex qof meelo dhimashada guud ee wadankan iyo eta siyeed boqol labaatiyo siyeed qof taliska ciidanka hooga dalka iyo ka dhawaagii howlgal horle taliyaha ciidanka dhulka hooga dalka soomaaliyeed jenaraal maxamed tahliil biihi ayaa wayba use sheegay in ciidamada ay ku ku wajahanyiin deegaano dhowre oo ku tirsan koonfurta gobolka mudug si iyo guud ahaan deegaanada koonfurta oon ku saaran dagaalamayaasha ururka al-shabaab taliyaha ayaa sidoo kale wayba use sheegay in ciidamada ay ku suganyiin magaalada camaara oo iyo si toos eh aan qabsadeen islamarkaasayna iyo isku fidiyeen guud ahaan camaara waana iyo sii gudubeen aan sii gudubeen deegaanka caad genaraal bihi taliyaha ciidanka dhulka hooga dalka soomaaliyeed ayaa hambari iyo bogaadin wayba uusan diray ciidanka hooga dalka iyo ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka galmudug iyagoo isugo oo sheegay in ah, dhigaha shacabka iyo in dhigaha shacabka iyo hadeeri doonaan war farxad leh oo ku saabsan in al-shabaab lagu saaro doona degmada harar dheere ee gobolka mudug isuga oo sheegay in al-shabaab dagaalo oon kugus- oon ku socdan gobolka hiiraan shabeellaha dhexe hanaas oo iyo ku qeybe sidii dalka loon ku saaro lahay ururka al-shabaab meel kasto iyo wadanka ku rogaan gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug iyo waybuuse magacaabay guddiga doorashada agaalka sare ee baarlamaanka soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug doctor maxamed nuur gacal ayaa wayba use magacaabay xubnaha guddiga qabashada doorashada agaalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya isugana fari xubnaha guddigaas inuu shaqadiyo bilaaban guddiga doorashada agaalka sare ee galmudug ayaa dooradii xalay guddoonsho guddiga qabashada doorashada agalka sare ee baarlamaanka federaalka ee dowlad goboleedka galmudug iyo halay kulankii koreey weyba iyo kuwa dhadana magaalada dhuusmareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug guddiga oo ka kooban tomiyo lama xubnood iyo weyba iyo magacaawinaha gudoomiyaha baarlama isu magacaabiy gudoomiyaha baarlamaanka galmudug maxamed nuur gacal iyo isla xaaladii weeyo doordana guddoon iyo hogaya guddiga ayaa guddoomiyahan dooradi xildhibaan abdulwahaab maxamed axmed meelo ku-xigeen sheeh landoradi xildhibaan cabdiraxiin axmed cigaal weyba sidoo kale hogayaha guddiga landooraday xildhibaan yaasiin maxamed cabdiraxmaan kulanka weyba gowro ku hayay guddoomiyaha baarlamaanka galmudug maxamed nuur gacal isaga oo oon kuma hadnagay guddiga doorashada agalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya habka iyo andoordan guddoonsha iyo hogaynto guddigaanga ayaa ku shaqeeya doona qabashada doorashada xildhibaanada agalka sare islamarkaasina ee baarlamaanka eelah ku doorada doona deegaanada dowlad goboleedka galmudug iyadana kulanka ku qabada doonaan iyadana kulan la qaadada doonaan madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug axmed abdi kaariye qoorqoor meele dhegeystayaal warka hiraabnu isin kula socotaan weybwaa idaacadda radio baydhabo ee beledka baydhabo akhbaaraadka banaanka dowladda ethoobiya ayaa korjeysatay in wada hadal iyo lafurta t b l f wasiirka dimuqraadiyiinta ethoobiya zadig abraha iyo wayba usan sheegay b b c da in dowladda ethoobiya ayase wal wada hadal aan la furo doona hogaanka t b l f dowladda ethoobiya ayaa sheegtay in in wada hadalse aan la furo doono kooho argagixiso wayba aya sidaas way sidaa usa hadalkan dhiki sarkaalkan sare ee ku tirsan ethoobiya wayba us intaasi ka daray in xaaladda hadda ee ee waqooyiga etoobiya yese an hayna sadaha lambunbun yahay iyo etato eedan degan dowladda etoobiyana war deg dega ku saaro doonta diyaaradda yaleta dowladda hindiya oo iyo ka burburtay gobolka murunsanya diyaaradda helicobtare oo oo iyo ciidanka cirka ee hindiya layin ayaa ka burburtay xero ka yaala waqooyiga jaanu kashmir ilo military waybayo sheegana in lamadii duulya ee la socday helicobterta iyo baarashuud kukaboodan diyaaraddaasi burburka wajahi maita wala sababay burburka diyaaraddan oo duulimaad caadi ah iyo ka jartay ka hor andise aan ka dhihin xerada biyo xireenka ee ranit saga warkii dhegaystayaal radio baydhabo ee beledka baydhabo hiraabnimaadun isinku dhegaysta asagna antayaninka egiya warkueesin jeediyahay anagoo saciid maxamed nuur islantana hasiin ku saari meelo qaybta farsamada infidhi xasan jookar warkan dhegaystayaal ku kale lamid entimarkel hawada dib uun kulamaana ammaanaalla